ma aqbali doono hal shilin oo ay leedahay dowladda soomaaliyeed inuu macnodaro ku baxo waxaa muhiima waddankani inuu isku filnaado si aan isugu filnaanno marka tallaabada ugu horrayso aan qaadi doonno waxay tahay waxa yaroo na soo gala horta inaan u maarayno sida ugu wanaagsanoo loo maarayn karo ammaanada yaroo naloo dhiibo marka ugu horraysa inaan ammaanadaas u ilaalino sida ugu wanaagsanoo loo ilaalin karo marka la yidhaahdo la dagaalanka musuq maasuqa in laga hadlo musuq maasuqa ceeb ma aha in laga hadlo wax laga qaban waaya ceeb ah in aan bixin weyno mushaarka ciidamada iyadoo kharash lasoo ururiyo inaan bixin weyno mushaarka dadka xanuunsan ama dadka howlgabka shaqada ka ah inaan bixin weyno shaqaalaha wasaaraddan mushaarkeeda ama xildhibaanada mushaarkooda sababtoo ah waxaana soo gala ayaan si wanaagsan u maarayn weynay adduunyadana way xun tahay ilaahayna wuu nagula xisaabtamaya waxaan idiin ballan qaadaynaa in xuquuqdiidin lala dhowri doono qof walba oo u shaqaysa dowladda waa in mushaarkeeda la siiyaa bil walba qof walba oo dowladda u shaqaysa oo mushaar la siiyana waa inay dowladda u shaqaysaa macnaheedu waxay tahay haddaad dowladda u shaqayso dowladdaad u shaqaysaa haddaad dowladda u shaqaysidna mushaar baad xaqu leedahay inta ka dhaxaysa waa nidaam khalada